bsmi اllahi الرحmn الرaحيm alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وslm عlى نbyina mحamedi وعlى آlih وأصxaabih أجmaعin ama bعdu qala الإmaamu abu ciisa التirmidiy raximah اllah taعaalى suraة ali cmraan suuraةu ali cimraan axaadiidta aayaadkeeda tafsiirkeeda kusoo kusoo arooray weeyaan meeshaan marka qaala xadaanaa cabd bnu xumaydin qaala ahbaranaa abulwaliid wa huwa طayaalisiyu qaala xadaanaa yaziid bnu ibraahim wahuwa yaziid bnu ibraahim atustariyu abu saciid hiqat habt ila fii riwaayatihi can qataada markuu qataade ka warinaya maahane fiiha liin riwaayada abi qataada dacfi baa ku jiro rawaa lahu asxaabu اlkutub الsita qala xadaana bnu abi mulaykata can اlqasim bni muxamedi can caaishata qaalat marka riwaayada ibn abi mulayka iyo caaisha waxaa loo dhexaysiiyey riwaayadani alqasim ibni muxamed ayb can caaishata qaalat su-ila rasuulu llahi sal l slam nabigaa la su-aalay can hadihi اlaayati aayada huwa aladii anzla calayka alkitaaba minhu aayaat muxkamaat ilaa akhiri اlaaya laga gaaro faqaala rasuulu llahi sal l slam nebigu wuxuu yidhi idaa ra'aytum haddaad aragtaan aladiina yatabicuuna maa tashaabaha minhu kuwa raacraacaya wixii isku ekaado oo minhu qur-aankii ka mida ama mutashaabihiiba ka mida fa ulaa'ika kuwaadaas aladiina kuwii weeyaan samaahum llahu alla uu magacaabay faxdaruuhum ka digtoonaada aayaddan marka suuratu aali cimraan waxay tilmaamaysaa aayaadka qur-aanku muxkam iyo mutashaabihi inay u qeybsamaan aayaad kalena waxay tilmaamayaan qur-aanka aayaadkiisa kulluhaa inay muxkam tahay alif laam ra kitaabun uxkimat aayaatuhu kulli waa muxkam dhinaca marka laga fiiriyo mutashaabihi kulligiis inuu wada yahayna waa la sheegay oo qur-aanka waa kusoo aroortay allahu nazla axsana alxadiidi kitaaban mutashaabihan marka nusuustii qur-aanka aayadana qur-aanku kulligiis mutashaabihay ka dhigayaan kuwana kulligiis muxkam aayaddan suuratu aali cimraanna muxkam iyo mutashaabih bay sheegayaan ee marka qur-aanka kulluhu waa muxkam laleeyahay waxaa laga wadaa yacni dhanka yacni tafsiilka iyo kala dhigdhignaanta iyo yaa laga hadlayaa ayb kulligiis waa mutashaabih marka lee la leeyahayna sidqiga iyo runta u iska shabahaa oo qur-aanka kulluhu waa sidqun sidqun waxaqun weeyaan dhankaasuu iskaga egyahay marka inuu kulligiis xaq wada yahay markan muxkam iyo minhu aayaatun muxkamaatun wa ukharu mutashaabihaat marka la leeyahayna oo qur-aankii aayaad muxkamaa ku jira mutashaabihaad baa ku jira waxaa laga wadaa muxkam waa wixii macaanidooda isaga laga garan karaa ayb wax macaani badan suuragal kuma aha oo aayaddaasi aqrinteeda la aqrinayaa macnaheeda lagu garan karaa mutashaabihna waxay noqonaysaa macaanideeda isku eg ekaatay oo waxaa laga yaabaa marka yacni dhowr macno in aayaddan suuragal ay ku tahay dadka marka ahlu ahlu sunnaha aayaddu hadday dhowr macno ay ixtimaalayso oo sidan suuragal ku tahay sidan suuragal ku tahay sidan suuragal ku noqon karto macnaha iyaga dhaqankooda ahlu sunnadu waxay tahay raddu lmutashaabihi ila lmuxkami naskan aayaddan isku eg ekaatay waa la celinayaa waxaa loo celinayaa midda muxkamka ah oo macnaheedu waadixa uu yahay ayaa loo celinayaa muraadka alle aayaddan uu ka leeyahay meeshaasaa laga fahmaya ayb sida marka ugu fiican saas dadka ahlu baatilka ama ahlu ahwaagana maxay sameeyaan macaanidaas isku eg eg midii iyaga waafaqaysay ka qaataan wixii kalena marka waa iskaga tagaan oo maalan tusaale ahaan nasaaradoo kale waxay soo qaadana waxay ka tegayaan qowluhu tacaala wa ilaahukum ilaahun waaxidun soo wax cad maaha wa ilaahukum ilaahun waaxidun wax cad waay way ka tegayaan markaasay waxay qaadanayaan marka wa ruuxun minhu iyo wa ruuxun minhu ciise waa ruux ilaahay xaggiisa ka ahaatay marka meeshaa laba ilaaha ka soo baxaysay leeyihin waxay soo qabsanayaan inaa naxnu nuxiyi wanumiitu inaa waxay leeyihin marka aqalu ljamci waa talaata saddexa ugu yar jamc ee ilaahayna isagaa inaa yidhi inaa inaa annaga waay annagana saddexaa u yar bay dhahayaan marka inaadani marka saddexna waa noqon kartaa oo luqa ahaan waxaa kaloo inaada ku hadli karo ama naxnuda ku hadli karo qofka almucadimu almucadimu nafsahu qofka nafsadiisa weyneynaya halka qof ah labadaa macnoba suuragalay ku tahay midka saxdaa marka see lagu ogaanaana wa ilaahukum ilaahun waaxidun markaad u celiso waa fahmaya ay ma fahamta ade ayb macaanidaas marka waxaa ku jira waxaas marka waxaa kale ay qabsanayaan maalan rasu risaalada nebiga marka laga hadlaayo waxay leeyihiin waxay qabsanayaan maalan huwa aladii bacatha fi lumiyiina rasuulan nebigu ilaahay waa midka carabta rasuul kasoo dhex bixiyey idan carabtuu rasuulku u yahay bay dhahayaan aayaddaas laakiin maxay tilmaamaya meeshii laga soo dhex saaray unbay sheegi midda waadixa ahayd bay ka tegayaanoo qul yaa ayuha annaasu inii rasuulu llaahi ilaykum jamiican qul yaa ayuha annaas inii rasuulullahi ilaykum jamiican waa ka tegayaan wahaakada ahlu ahwaaguna saas waaye hadday noqon lahaayeen khawaarij iyo murji-a iyo muctasile iyo shaacira iyo aayaad marka waxay qabsanayaan dhowr macno suuragal ku ah macnihii ayaga muraadkoodu ay la rabaan ay ay ka qaada kala baxayaan meeshaas haddii laakiin ay muxkamka u celi lahaayeen way fahmi lahaayeen aduu marka macnaha idaa ra'aytum aladiina yatabicuuna maa tashaabaha minhu faulaa'ika aladiina samaahum ullahu waa kuwa alla idiin magacaabayo maxaa lagu magacaabay ibtiqaa'a alfitna inay rabaan dad fitna doonaya inay yihiin faxdaruuhum ka digtoonaada khawaarijta saxaabada qaar u deliishan jireen aayadaha ayb qaala hada xadiidun xasanun saxiix ayb waxyaabaha marka khawaarijtu culimada ibnu cabdilbar iyo kuwa badanba ay sheegeen waxaa ka mida iyo maxamed ibnu nasr almarwasi iyo ay sheegayeen waxaa ka mida waxyaabaha ay khawaarijtu u ta'wiiliyeen si qaldan waxaa ka mida qowluhu tacaala waman lam yaxkum bimaa anzla allahu faulaa'ika hum lkaafiruun lababa kufrigaasi waa noqon karaa taaratanna wuxuu noqonaa kufri akbara marna wuxuu noqon karaa kufrun duuna kufrin waxaas dhan iyagu khawaarijta iyo lama fiirsanine waxay yidhaahdeen ninkii hal qadiyad jowr ku sameeyo oo yacnii ku jowr falo xakama bigayri maa anzala allah buu wax ku xukumay waman xakama bigayri maa anzala allah fa huwa kaafirun oo ilaahay wuxuu yidhi waman lam yaxkum bimaa anzala allahu fa ulaa'ika hum lkaafiruun ee aayadduna marka dadabcan marka tafsiirka salafka ee tafsiilna waa ku jiraa inkastoo tashriica caamka ah uu ka duwan yahay yacni uu ka duwan yahay ka tafsiilka ku jira ounan ahayn tashriica caamka ah eeka culimadii zamankan waqtigan tashriican caamka lala yimid ee sharciga laga tegay ee dadku ay qawaaniin keensadeen culimadii la zamantamay agtarkooda waxay dhaheen kaasu ma gelayo tafsiil ma kala gelayo kufri akbar unbau ahaanaya ayb haddana khawaarijtii hore iyaga qadiya waaxida ninka xaakimkaa hadduu jowr ku sameeyo laaluush iyo wax lamida ou qaato waxay dhihi jireen waa gaaloobay kufri akbara waana midda ibnu cabaas yidhi laysa alkufru aladii tadhabuuna ilayhi maahan buu leeyahay kufriga aada ku tegaysaan maahan sida loo jeedo waana tafsiirkaa tafsiir saxiixa waa ibnu cabaas ka ansaxay bacdi nnaas baa waxay yidhaahdaan caliy bnu abi talxata can ibni cabaas inqiaaca ku jiray leeyihiin masaakiin masaakiin weeyaan tafsiirka bukhaari ou saxiixiisa kusoo saaray juska sideedaad fatxulbaariga kitaabu tafsiir tafsiirka bukhaari ee ibnu cabaas waa min dariiqi caliy bni abi talxata can ibni cabaas sanadkaasna marka cidda caliy bnu abi talxa ou ka maqlay can ibni cabaas waa la yaqaanaa waana hiqa weynaayb wacalaa dalika bukhaari ictamada calayhi bukhaari waa cuskaday soo ma garanin marka dadka haddii naqliguna ay ka wareero labada dhinac uga wareero naqlulmacaani iyo naqlulalfaad labadaba hadduu ka wareero wax uun markaa lagu soo duubo uun cajalado lagu soo duubo cilmi noqon maayaan oo haddii adigaba lagu su-aalo aada ku dhiiqanaysa haddii su-aal lagaa weydiiye leanna cilmiga aada baratay iyo midka adiga aada dhegadhegaysay waa la kala garan karaa midkaad dhegadhegaysay waa laga dabategi karaa marka wax laga dabategi karo adugu inaad dad ku jaraaxayso ama aada yacni caqiido aada marka iskaga dhigto yacni kaanaka in caqiidada aada wax badan ka fahamsan tahay waxaa weeyaan tashabucun bimaa lam yucطa caqiidadu kutubay ku taal hal akriya kutubtaas ninkii aan akri karin oon intaas karti ulahaynna falyalzam isukuut ayb saas len mar walba sheegaynaa ayb waayahay wuxuu yihi marka qaala alimaamu abu ciisa hada xadiidu xasanu صaxiix qaala waqad ruwiya can ayuba can ibni abi mulaykata hada اlxadiid ayuu ayaa laga wariyey can caaishata marka ibn abi mulayka can caaisha awal yaa u dhexeeyey alqasim bnu moxamed waqad samica bnu abi mulaykata min caaishata wuu ka maqlay dabcan marka xadiidka labada siba waa u ansaxay qaala xadaanaa moxamed bnu bashaar wahuwa bundaar qaala xadaanaa abu dawuud aطayaalisiyu qaala xadaanaa abu caamir wahuwa alkhazaaz saalix bnu rustum wayaziid bnu ibraahim waa labadooda kilaahumaa can ibni abi mulaykata qaala yaziidu yaziid wuxuu yihi can ibni abi mulaykata can ilqaasim ibni moxamed marka riwaayata yaziid ayaa qaasim uu ku jiraa can caaishata walam yadkur abu caamirin ma sheegin alqaasima qaalat waxay tihi sa'altu rasuula اllahi sal l slama can qowlihi faama aladiina fii quluubihim zayqun fayatabicuuna ma tashaabaha minhu ibtigaءa alfitna qaala wuxuu yihi faidaa faidaa ra'aytiihim haddaad aragto facrifiihim aqoonso oo garo wa qaala yaziidu faidaa ra'aytumuuhum haddaad aragtaan facrifuuhum aqoonsada qaala haa maratayni aw halaaan laba mar buu yidhi ama saddex jeer qaala hada xadiidu xasanu صaxiix qaala haakada rawaa gayru waaxidi hada alxadiida can ibni abi mulaykata can caaishata wlam yadkuruu fiihi can ilqaasim bni moxamed wainama dakara yaziid bnu ibraahim can ilqaasim bni moxamed fi hada alxadiidi yaziid unbaa ku sheegay wabnu abi mulaykata huwa cabdullaahi bni cubaydillaahi bni abi mulaykata waqad samica min caaishata aydan isaguna marka caaisha uu ka maqlay qaala xadaanaa maxmuud bnu haylaan qaala xadaanaa abu axmed wahuwa الzubayriyu qala xadaanaa sufyaan can abiihi waa saciid bnu masruuq sufyaan thawri aabihi can abi duxaa wahuwa muslim bnu subayx can masruuqin wahuwa masruuq bnu اljdac can cabdillaahi qaala qaala rasuulu llahi salى اllahu alayh wali waslama ina likuli nabiyin nebi kastaa waxaa u sugnaaday wulaatan kuwa markaa yacni ou la xiriiro min annabiyiina nebiyada ka mida wa ina waliyiya aniga weligayga abi aabbahay weeyaan wa khaliilu rabbii iyo rabbigay wadaygiisa marka abi iyo wa khaliilu rabbii hal unbaa laga wadaa ibraahim buu u jeedaa ile nebiga ibraahim rasuulka aabbihiis waayo wuu ku abtirsadaaye waayahay wkhaliilu rabbi uma qara'a wuxuu aqriyay ina أwlى الnaasi bإbrahima lladiina اtabacuuhu wahada الnabiyu wاladiina aamanuu wallahu waliyu اlmuؤminiin ayb marka abu axmed الzubayri isaga sidaan buu u wariyayo beyna abiduxaa iyo cabdullaahi masruuq u dhexgeliyey ayb laakiin ragga kale way ku khilaafeen oo masruuq maynan gelinin qala xadaanaa maxmuud wahuwa bnu haylaan qaala xadaanaa abu nucaym wahuwa alfadl bnu dukayn qaala xadaanaa sufyaan marka abu nucaym iyaasiman hadda abu axmed can abiihi sufyaan aabihi can abiduxaa can cabdillaahi marka meeshaa masruuq baa ka maqan riwaayadan midlahu walam yaqul fiihi can masruuqin ma dhihin qaala hada asaxu min xadiidi abiduxaa can masruuq riwaayadii hore abi axmed الzubayri oo masruuq uu ku jiray midaanaa ka saxsan dambe uunan ku jirin wa abuduxaa ismuhu muslim bnu subayx tarjiixaani marka muxuu ku keenay kahrada qaala xadaanaa abu kurayb qaala xadaanaa wakiicu can sufyaan dayaasiman marka wakiic iyo saddex baa hadda meeshan kusiman wakiic iyo abu nucaym iyo abu axmed wakiic iyo abu nucaym waa israaceen masruuq ma sheegin abu axmed izubayri isagana masruuquu sheegay yaa la rajaxaa marka labadaanaa la rajaxaa kahradaana lagu rajaxaa wain kaana abu axmed ou ahaa isaga laftiisa ou hiqa yahay laakiin qofka hiqadaa waana ka waa gefi karaa yah yah haa taasna waa qariino labaad waayahay isagaana hadda marka khilaafka wato abu axmed الzubayri wakiic iyo abu nucaym iyo yaxya alqaطaan iyo cabdiraxmaan bnu wahdi kulli munqaطicay ku wariyeen ayb riwaayada munqaطicadana abu zurca iyo abu xaatim baa rajaxeen tirmidina waa ka waa rajaxayaan qala xadaثna abu kurayb qala xadaثna wakiicu can sufyaan can abihi can abi duxى can cabdillaahi can الnabiy sal ه slam naxو xadiiثi abi nucaym walaysa fiihi masruuq qala xadaثna hanaad qala xadaثna abu mucaawiyaةa can اlأcmash can shaqiiq bni slma can cabdillaahi qaala qaala rasuulu lahi sal l slam man xalafa qofkii dhaarto calaa yamiinin dhaar qofkii ku dhaarto wahuwa fiiha faajirun oo uu dhexdeeda ku yahay mid faajiro beenaale uu ku yahay liyaqtadica si uu u goosto bihaa dhaartaas uu ugu goosto maala mri'in muslimin qof muslima maalkiisa laqiya allaha allow la kulmayaa wahuwa calayhi qadbaanu isaga oo markaa ilaahay u caraysan yahay korkiisa faqaala alashcatu bnu qays baa wuxuu yidhi fiya aniga sha'nigayga dhexdiisa wallaahi baan ku dhaartay ayuu kaana dalika kaagaas ahaa kaana beynii wa beyna rajulin ani nin waxaa noo dhexeeyay min alyahuudi yahuudda ka mida ardun dhul ayaa dacwo noogu dhexaysay fajaxadanii ninkii yahuudigaa waa i diidayo waa igu inkiray faqadamtuhu ila nabiyi sal l slama nebiga ayaan u geeyey markaa dacwada waxaa qaba ashcar ninka yahuudigana loo qabaa ninkii yahuudiga waa ku inkiray marka faqaala lii rasuulu llahi sal l slam nebiga wuxuu igu yidhi alaka bayinatun niyow markhaati ma haysataa leanna isagaa mudici ah qultu waxaan idhi laa maya faqaala lilyahuudiyi yahuudigiibu wuxuu ku yidhi ixlif dhaara marka faqultu waxaan idhi yaa rasuula allah idan yaxlifu fayadhabu bimaalii rasuul allah waa dhaaranayaa maalkaygana waa qaadanayaa waa yahuudi alla ka cabsi midna ma leh faanzala markaa nebigu de see yeelayaa xukunkii sidaas waaye maxaa la samayn marka maxaase ninkan lagu dhaarinaa yahuudiga ah yahuudiga waxaa lagu dhaarinayaa dabcan dhaarta islaamkaa lagu dhaarinaya haddii marka la yeeli karo weliba dhaartii islaamka isaguna uu yacni weyneysan karo oo xoogaa qalbigiisa ay ku weynaan karto taasaa lagu dhaarinaya oo maalan in la yidhaahdo waxaad ku dhaarataa waladii istafaa muusa ama waladii anzala towraata calaa muusa aye ilaaha allihii towreed nebi muuse kusoo dejiye ku dhaaraa la leeyahay leanna yahuudigu towreed waa yaqaanaa muusena waa yaqaanaa ee dhaartaasina dhaar saxiixa waayo ilaahay baa kusoo dejiyey dabcan towreed soo ma garani laakiin in la yidhaahdo wax beenbeenoo buug lagu dhigay iyo ku dhaara iyo mal waxaas lamama kaninayo waxaasina de sharcan dhaar maba noqonaysa waxaas dhaar noqon maysa ayb markaa wuxuu yidhi faأnzla اllahu tabaaraka watacaala alla wuxuu soo dejiyey ina aladiina yashtaruuna bicahdi اllahi waaimanihim hamana qaliila ilى akhiri اlaaya qala hada xadiidu xasanu صaxiix qala wfi lbaabi can ibni abi awfaa qala xadaثna isxaaq bnu mansuur qala xadaثna cabdullahi bnu bakrin الsahmiy wahuwa abu wahbin اlbasriy hiqat ayb imtanaca min alqadaa qadaha ayuu diiday inuu qabto qaala xadaثna xumayd can anasi qaala lama naزlat hadihi اlaayatu markay soo degtay lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mima tuxibuun aw man da ladii yuqrid اllaha qarda xasana qaala abu طalxata wuxuu yihi wakana lahu xaa'iطun beer markaa wuxuu lahaa dayd ku wareegsan yahay yaa rasuula allah xaa'iطii lilah beertayda ilaahay dartiis bay ahaatay meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa qofku haddii uu yidhaahdo maalii lilaahi min alfaadi lwaqfi bay ka mid tahay siiqooyinka waqafka ayay ku jirtaa hadduu yidhaha maalkan lilaahi lilaahi ama uu yidhaha waqfun lilaahi tacaala ama uu yidhaha sabaltuhu sabiilan ka dhigay ayb alfaadaas oo dhan marka waxay la mid tahay waa waqafkii alfaadiis ayb maanii lilaahi wuxuu yidhi waxaan u jeedaa xaa'idii lilah walow istadactu haddaan awoodi lahaa an usirahu inaan siraysto lam uclinhu ma muujiyeen faqaala nebigu wuxuu yidhi ijcalhaa yeel fii qaraabatika qaraabadaada dhexdooda dhexdeeda ka yeel ow aqri aqrabiika ama kuwa kuu dhow ka yeel qال hda xadيiث xasn صحيiح وqad rawaahu malik بن أنس عan إسحاaq بn cabdاللahi بn abi طلxةa عan أنس بn malik marka min ariiqi xumaydna waa ka yimid min ariiqi إسحaaq بn cabdالlahi بn abi طلxatana waa ka yimid kilaahumaa can أنس bay ka warinayaan qala xadaثna cbd بn xmaydi qala أخbarna cbdالرaزاq qala أخbarna إbrahim بn يزيid wahuwa إbrahim بn يزيid alkhuziy alkhuziy matruk الxadيiث rawaa lahu tirmidiyu wabnu maaja ayb qaala xadiidkana marka isaga dacfi ku noqonaya qaala daciif ku noqonaya qaala samictu moxamed bna cabaad bni jacfarin yuxadisu can ibni cumara qaala qaama rajulu nin baa kacay ila nabiy sal l slam nebiga u kacay faqaala wuxuu yidhi man ilxaaju yaa rasuula allah waa aya xaajiga qaala waxa uu yidhi ashaciu midka basaasan wa attafilu ee ziinada iska tuuray asalka macnaha waxay tahay tafala shay-a tafala shay-a idaa ramaahu ninkaas yacni shaygii waa tufay waa tuuray baa laga wadaa marka ashacisu midka basaasan attafilu ee iska tuuray ziinada ayb de aayadduna da dabcan marka ziinadaada xaajigu shanigiisu in ziinada oo iska tuura waaba tahay uma liyaqduu tafatahum waliyuufuu nuduurahum waliyatawafuu bilbeyt اlcatiiqi qaaraa marka siyaalkaasna ufafasiro ayb faqaama rajulu nin ayaa kacay aakharu oo kale faqaala wuxuu yidhi ayu lxaji afdalu yaa rasuula allah xajkee oo u fadli badan qaala wuxuu yidhi alcaju wاthaju alcaju midka lagu qayliyo yani midka talbiyadiisa labeyk allaahuma labeyktiisa lagu qayliyo wathaju ee dhiig badan lagu daadiyo xoolo badanna lagu gowraco lagu qalo faqaama rajulu nin baa istaagay aakharu oo kale faqaala ma sabiilu yaa rasuula allah jidku waa maxay ilaahay sheegay qaala wuxuu yidhi azaadu waraaxilatu waa sahayda iyo gaadiidka maxalu shaahidkana meeshaan leanna waxuu fasirayaa aayadda walilaahi cala annaasi xiju xiju lbeyti man istaaaca ilayhi sabiilan oo suuratu aali cimraan ku jirto tafsiirkeedu halkan u keenay mar hadda jidka sabiilka alla waa idlaaqay xadiidkanna waxaad moodaa inuu ku qeydayo azaad waraaxila xadiidkan duruqdiisa saxaabo badan ayaa yacni lagaga wariyey haddana xadi duruqdiisa oo dhan waa daciif ayb oo duruqdiisa oo dhan marka dacfi baa ku jiro cabdulxaq alishbiili fi laxkaami alwusطa alkubraa wuxuu ku yidhi waqad takalama fiihi min qibali waqad tukullima fiihi min qibali xifdihi waturika xadiiduhu ninkaa moxamed bnu yaziid alkhuzi bu ibraahim ibnu yaziid buu u jeedaa waqad kharaja daara quطniyu hada alxadiida min xadiidi jaabir wabni cumar wabni mascuud waanasin wacaaishata wahayrihim walaysa fiiha isnaadu yuxtaju bihi isnaad la xujaystaana ma leh jumlada laakiin walcaju thaju jumlada iyada waa ansaxday oo si kale u ansaxday jumlada dhexe ibnulqataan bayaanu lwahmi walyihaamka wuxuu ku yidhi markuu warkan cabdulxaq soo naqliyey ina daara quطniya dakarahu min riwaayati rijaali min aلصaxaaba wa samaahum waa magacaabay wa kuluhaa laa yuxtaju biha dhammaan lama xujaysto yiri wainamaa lam nacrid اlآna litabyiini cilaliha lأnnaha kasaa'iri maa lam yudkar maa lam yadkur wainamaa ashaara ilayha marka wuxuu leeyahay de cilalkeeda waa sheegi karnaaye laakiin maadaama cabdulxaq isaga uu ka aamusay annagana waa iska dayni ibn اlmundirna wuxuu yihi laa yahbut اlxadiiثu اladii fiihi الzaadu wالraaxilatu ma sugnaanayo wاlآayaة اlkariimaةu caamaة aayadduna waa caam mujmalaة waa mujmal falaa taftaqiru ilaa bayaanin bayaan uma baahanayso yacni sideeda mujmalkeeda ha lagu qaato qofkiiba aan awoodinba awoodid awood la-aantu siyaabo badanay ku imaan kartaa marka ninkii aan awoodin laguma laha saa un in la yidhaahdo ama istidaac binafsi ama bilgayr iyo sidii fuqahadu qayqaybin jirtay saa doontaba qaala hada xadiidu laa nacrifuhu min xadiidi bni cumar ila min xadiidi ibrahima bni yaziid alquuziya alquuziyi almakiy waqad takalama bacdu ahli اlcilmi fi ibrahima bni yaziid min qibali xifdihi qala xadaثna qtaybة qala xadaثna xatim bn ismaaعiil can bukayr bni mismar wahuwa الزhriy الmadaniyu صaduq can caamir bni sacdi can abihi qaala lama naزlat hadihi اlaayaة markay soo degtay nadcu abna'na waabna'km wanisaءna wanisaءkm dacaa rasuulu lahi sal l slm nebiga wuxuu u yeeray caliya wafaaطimata waxasana waxuseyna ayuu u yeeray faqaala wuxuu yihi allahuma haؤulaءi ahlii allahuma yaa allahu allow haa-ulaa'i kuwani ahlii ehelkeygii waay marka allaahuma haa-ulaa'i ahlii ma waxaa laga qaadanaa marka xasri oo nebigu intaan waxaan ahayn ahal uma ahan maa la dhahayaa maya si looga qaadan karo male xataa dad buu marka faqul tacaalow nadcu abna'anaa waabna'akum wanisa'anaa wanisa'ana wanisa'akum waanfusanaa waanfusakum yay ahayd dad buu soo kaxaystay ehelkiisii ka mida macnaheedu marka maahan in cabdullaahi bnu jacfar iyo inaynan ahayn nebiga aalkiisu inaynan ahayn maaha lagama wado cabaas iyo inta uu dhalay aalkiisii ma aha lagama wado leanna middaan intan baa xasri aan laga faa'iideysanaynin xadiidku wuxuu tilmaamayaa intan inay ka mid yihiin nebiga aalkiisa ayb qaala hada xadiidu xasanu gariib صaxiix qala xadaثna abu kurayb qala xadaثna wakiicu can rabiic wahuwa bnu صabiix huwa rabiic bnu صabiix asacdiy saduq sayi اlxifdi wa kana caabida mujaahida ayuu ahaa rawaa lahu اlbukhaariyu tacliiqa wtirmidiy wbnu maaja ayb waana musanin wax alifayna waa ahaa oo raama hurmusiga wuxuu yihi awalu man صanafa musnadka iyo sanifay wuxuu ahaa kuufaan umalayna inuu isaga inuu isaga yahay markaa nin musanifna waxalifayna waa ahaa nin markaa yacni caabidana waa ahaa nin jihaad badanna waa ahaa waa tilmaamo badan buu isku darsaday raximahullah ayb waxamaad bni salamata can abi haalibin abu haalib ismuhu xasawar qaala ra'aa abuu umaamata abuu umaama wuxuu arkay ru'uusan madaxyo mansuubatan la taagay calaa daraji dimashqa dimashq jaranjaradeeda daraj marka meel kore saalo kore oo jaranjarada ayaa madaxyaa lagu safay madaxyo marka niman khawaarij ahay oo la kari waayey ayaa markaa madaxyadooda inta la laayay baa marka meesha lagu safay faqaala abuu umaama abuu umaama wuxuu yidhi kilaabu nnaari asxaabu hadihi اru'uus madaxyadan dadkooda kilaabu nnaari naarta kilaabteeda sharu qatlaa taxta adiimi الsamaa kuwa la dilo kuwa ugu xun waayo taxta adiimi الsamaa'i samada hoosteeda samada yacnii saanqaafkeeda hoosteeda ayb khayru qatlaa man qataluuhu khayru qatlaa wax la dilo kuwa ugu khayr badanna man weeyaan qataluuhu iyagu ay dileen way uma qara'a wuxuu aqriyay yowma tabyadu wujuuhun wataswadu wujuuh aayadaas ayb marka yowma tabyadu wujuuh ibnu cabaasna waa kufas waa ka ku fasiray tabyadu wujuuhu ahli sunna ahlu sunnada wajiyaalkooda caddaanayo wataswadu wujuuhu ahli lbidcati waalfurqa ahlu bidcada iyo ahlu furqadana wajiyaalkoodu waa madoobaanayaan markaas aayaddan tafsiirkeedu marka tirmidi u keenay kan marka kilaabu naar markuu leeyahay wuxuu ujeedaa wasfiga khawaarijta nebiga siiyey ah sidaas ah ee hadda macnaheedu maahan nin kastoo iyaga kamida waa la hubaa inuu naar gelayo ma la dhihi karo taasi taxta almashii'a bay ku jiraan haddii aan dhahno khawaarijtu waa muslimiin haddaan dhahno waana say culammada u badan yihiin in muslimiin ay yihiin baa aa loo badan yahay ayb marka hadday muslimiin yihiin taxta almashia ay ku jiraan laakiin cuquubadooda waxaanay mutaysanayaan sidaan inay yihiin ayb qultu liabi umaama marka dee khawaarijtu waxay sidaa ku noqdeen u waxay tahay dadkii ugu khayrka badnaa dadka ee rasuulka yani qur-aankii lagu ammaanay saxaabada lagu ammaanay xadiidka ayay dhiigooda banaysteen oo inay ka toosan yihiin bay isku maleeyeen waqtigaana kuma eko mar walba waa dabcan waa jirayaan iyaga macaasibay laakiin wax ku gaalaysii jireen qofka markau macsi galo macaasiday wax ku tagfiirin jireen de waxaa jira dad ka daran iyaga dad ka daran waxaa jira dad tawxiidka wax ku gaalaysiinayaa jira hadda wax gaalaysiintiina waa wadaan koow oo muslimkii waa gaalaysiinayaan waxa ay ku gaalaysiinayaan war maxaad ku gaalaysiinaysaan haddii la yidhaahdana ee ninkan ilaahay keliya ha loo qayshado dhahaa bay leeyihiin labadaas qole yaa daran marka yaa daran labadooda marka kuwa tawxiidka wax ku tagfiirinaya xun leanna khawaarijna waa yihiin waana kasii daran yihiin ninkan khaarijiga zine iyo tuugnimo iyo wax lamida iyo wax xun ayuu markaa shaygan xun ayuu darajadiisii dhaafiyey laakiin wixii ugu fiicnaabuu kan wax ku gaalaysiina isagii baa laga yaabaa marka inuu leeyahay khawaarij khawaarij khawaarij iyo ka daldala maanta dhan marka isagii baaba marka isagii baaba tawxiidka wax ku isagii wax ka xun ma leh ninka ilaahay keliya caabudo ayuu wuxuu u arkaa gaalnimadii taasuu u arkaya ayagaa daran sidaasna waxaa yidhi waxaa yidhi ibnu cabdilhaadi kitaabkiisa asaarim lmunkiga asaarim lmunki fi raddi cala subki waxa uu yidhi kuwan markaa tawxiidka wax ku gaa yani qubuuriyiinta kuwa tawxiidka wax ku gaalaysiinayaa ka daran ayaa ka xun buu yidhi kuwan leanna khawaarijtu macaasiya wax ku gaalaysiinayaan wahaa ulaahi yukafiruuna bitawxiid mafaahiimti diinta dhan marka waa layska bililiqaysteen bililiqa ba-anaa lagu wadaan allahu lmustacaan kii isaga marka yacni sifada xun lahaabaa wuxuu iska dhigayaa inuu sifo fiican leeyahay dadkiibu wuxuu leeyahay adaa qaldan ama kanaa qaldan waxa wixii saxdaha buu qalad u arkaa wixii xumaana marka isagii wuxuu u arkaa wax saxa inay yihiin waayahay ilaa aakhiri laaya qultu waxaan idhi buu yidhi abu qaalib baa dhahaya liabi umaamata waxaan ku idhi anta samictahu min rasuuli illahi sal ll slam adiga miyaa nebiga ka maqlay qaala wuxuu yidhi low lam asmachu haddii aanan ka maqli lahayn ilaa maratan mar waxaan ahayn ow maratayni laba mar ow halaaan ow arbacan xataa cadda sabcan ilaa uu toddoba tiriyey maa xadahtukumuuhu idinmaba sheegeen yani wax badan baa nebigu ka maqlay waay tan qaala hada xadiidu xasan waabuu gaalibin yuqaalu ismuhu xazawar ayaa la yidhaha waabuu umaamata albaahiliyu ismuhu sudayu bnu cajlaan qala xadaanaa cabdu bnu xumaydin qaala akbaranaa cabdurazaq can macmarin can bahzi bni xakiimin can abiihi can jaddihi anahu samica anabiya sal l slam nabigu maqla yaquulu isagoo dhahaya fii qowlihi tacaala kuntum khayra ummati ukhrijat linnaas qaala wuxuu yidhi antum idinku tutimuuna waxaad dhammaystiraysaan sabciina ummatan toddobaatan ummadood antum idinku khayruhaa aatihiin kuwa ugu khayr badan wa akramuhaa ugu karaamo badan cala allahi alla korkiisa ummadaani inay ummadaha kale ka khayr badan tahay iyo aayaddu iyo xadiidka labadaba ay daliil u yihiin marka qofkii hadda ilaahay ummaddii nebi maxamed ka dhigay waa inuu ku dadaalaa suu ku ahaa lahaa isla markaana dad kale inuu hanqaltaaga iyo ummado kale ma aha qaala hada xadiidu xasan wqad rawaa غayru waaxidi hada اlxadiiثa can bahzi bni xakiimi naxwa hada walam yadkuruu fiihi kuntum khayra umat ukrijat linnaas qala xadaanaa axmed bnu maniic qala xadaanaa hushaym qala akbaranaa xumaydu can anasi ana nabiya sal l slam nabiga kusirat rubaaciyatuhu dhooshiisa ayaa la jebiyey washuja wajhuhu wejigiisiina waa la daqray shajatan daqar ayaa la daqray almardaqar fii jabhatihi yani calaa jabhatihi foolkiisa ah xataa saala damu ilaa dhiiggii ou dareeray calaa wajhi wejigiisa korkiisa ou ku dareeray faqaala wuxuu yidhi kayfa yuflixu qowm facaluu nabi hada kayfa yuflixu say u liibaanayaan qowmun qolo facaluu haadaa kan sameeyey binabiyihim nebigooda ku sameeyey waxaan wahuwa yadcuuhum ila allah isaguna uu dadka ugu yeeraya allah qoom nebigoodii sidan u galay isaguna uu cibaadada alle ugu yeeraya say u liibaanayaan fanasalad waxaa soo degtay laysa laka min almri shay-un aw yatuuba calayhim aw yucadibahum shaniga iyo arrinka adiga kuuma sugnaanin waxba kuma lihid arrinta yani maxaa laga wadaa shay-untan maxay tahay amarka amarka maxaa loo jeedaa amarka waxaa laga wadaa dadka hidaayadooda la waafajinayo hidaayada iyo in baadi lagu dilaayo adiga howl kuu taal maaha howl alle uu leeyahay nebiguna muxuu ka hadlay kayfa say u liibaanayaan buuli ee dadkan liibaantooda ilaahay baa haysto taas alle u daawaayo nebigu wax la leeyahay qala hada xadiidun xasanu صaxiix qaala xadaanaa axmed bnu markaa qofku waxaa dhici karta mararka qaar dhibaato iyo wax uu dareemo yacnii inuu markaasi ay ka keenaan hadal markaa isaga yacnii uu si isu leeyahay markay is leeyahay marka yacni hadalkaasi hadal markaa yacnii mowqifkaasi munaasib u ah waayo uu is leeyahay haddana markaa de ilaahay arrintaa ciribteeda dambe iyo qeybka dambe iyo alla keligii unbaa og ayb nebiga marka waxaa laleeyahay dadkani inay islaami doonaan baa dhici karta adiga ma islaamkooda iyo islaam la-aantooda ay ku waxay ku dhiman doonaan adiga hawshaada ma qaala hada xadiidu xasanu صaxiix qaala xadaana axmed bnu maniic wacabd bnu xumayd qaala xadaanaa yaziid bnu haaruun qaala akhbarana xumaydu can anas ana rasuula اlahi sal l slama shuja fii wajhihi wejigiisaa la daqray wakusirat rubaaciyatuhu baa la jebiyey yani foolkiisa iliga yani rubaaciga iliga hore wa rumiya ramyatan ayaa lagu tuuray tuurid calaa katifihi garabkiisa fa jacala damu dhiigu wuxuu gudagalay yasiilu inuu daadanayo calaa wejhihi uu ku daadanayo wahuwa yamsaxuhu isaguna uu tirtirayo wayaquulu kayfa tuflixu ummatun facaluu hada binabiyihim ku sameeyeen wahuwa yadcuuhum ila allah faanzla allahu tabaaraka wa tacaala laysa laka min alamri shayun aw yatuuba calayhim aw yucadibahum fainahum daalimuun qala hada xadiidu xasanu صaxiix qaala samictu cabda bna xumaydin yaquulu galita yaziid bnu haaruun fi hada wuxuu ku qaldamay marka yaziid bnu haaruun wa rumiya ramyatan calaa katifihi garabkiisaa lagu dhuftay isagaa ku qaldamee garabka maaha wejiga waa wax la daqray iligna waa laga jebiyey wejigana waa laga daqray qala xadaanaa abu saa'ib salm bnu junaadata bni salmin اlkuufiyu qala xadaanaa axmed bnu bashiir can cumara bni xamza wahuwa cumar bnu xamzata bni cabdillaahi bni cumara bni اlkhadaab wahuwa daciifun bukhaari tacliiq ahaan uga soo saaray muslimna waa u wariyey abu daawuud tirmidi iyo ibnu maaja an salimi can salim bni cabdillaahi bni cumar can abihi qaala qaala rasuulu lahi sal l slam ywma uxudin allahuma lcan abaa sufyaan allahuma lcan alxaariثa bna hishaam allahuma lcan safwaana bna umaya qaala fanaزlat laysa laka min alamri shay-un baa soo degtay ow yatuuba calayhim fataaba allahu calayhim alla waa ka towbad aqbalay faaslamuu faxasuna islaamuhum islaamkoodii marka waa wanaagsanaaday xadiidka sanadkiisa dacfi baa ku jiro laakiin nasaa-i iyo bukhaari iyaa soo saareen min ariiqi macmar can الzuhriyi can salim ee kan marka dee dabcan waxaa laga qaadanayaa qof nool inaan markaa lacna dusha looga tuurin leanna wuxuu ku dambeynayo lama oga qaala hada xadiidun xasanu gariibu yustagrabu min xadiidi cumara bni xamzata can salim wakada rawaahu zuhriyu can salimi can abihi lam yacrifhu moxamed bnu ismaaciil min xadiidi cumara bni xamza isagoo aw carafahu min xadiidi zuhriyi bukhaari marka riwaayada zuhri macmar can izuhriyi ayuu gartay ta kale ma garanin ma garanin macnaha waxaa laga wadaa nakaara agtiisa yacni ay ka ahayd saas oo leanna xadiidka uu bukhaari aqoon waayo cilal ahaanna loo su-aalayo waa xadiid markaa yacni asal aan lahayn qala xadaanaa yaxya bnu xabiib bni carabiy albasriyu qaala xadaanaa khalid bnu اlxaariث can mxamed bni cajlaan can naaficin can cabdillaahi bni cumar ana rasuula اllahi sal l slam kaana yadcuu calaa arbacati nafarin afar buu habaarayey faanzla allahu tabaaraka watacaala laysa laka min alamri shay-un ow yatuuba calayhim ilaa aakhirihi marka aayaddu laba mar inay soo degtay waa dhici kartaa tacadud amase in aayaddu mar ay soo degtay marna la akriyey yani munaasaba iyo wax lamida inay laba mar soo degtaydaase laa-iq yani u ah xaafidku wuxuu yihi waطariiqu اljamci baynahu wa bayna xadiidi bni cumar anahu sal l slm dacaa clى اlmadkuuriina bacda dalika fi salaatihi fanazlat اlaayaة fi اlamrayni macan fima waqaca lahu min almri اlmadkuuri wa fima nashaأa canhu min adducaaءi calayhim wadalika kulh fi uxud ayb lacnadii marka inaynan munaasab noqonin habaarka laakin waa loo golyahay oo bukhaari laftiisa waa baabeynaya in la habaari kara gaalada habaarku waa banaanyahay da dabcan marka yani fulaan malcuun waayo iyo ma liibaanayo oo kale looma dembi dhaafayo waxaas wax mustaqbalo aanan ogeyn waay taas laakiin in la habaaro oo jab ilaahay looga baryo oo yacni waxyaabahaas oo kale marka way bannaan tahay nebiguna marka bukhaarina marka wou keenayaa oo kitaabuljihaad min saxiixi ayb ayb qala hada xadiidu xasanu gariibu صaxiixu yustagrab min hada اlwajhi min xadiidi naafic can ibni cumar qala warawaahu yaxya bnu ayub can ibni cajlaan qala xadaana qutaybatu qala xadaana abu cawaana can cuثmaan bni اlmugiira can cali bni rabicata can asmaa bn اlxakm alfazaariy asmaa bn اlxakm alfazaari abu xasaan alkuufiyu saduuq qaala samictu caliyan baan maqlay buu yidhi yaquulu isagoo dhahaya inii kuntu rajulan nin ayaan ahaa idaa samictu min rasuuli llahi sal l slam haddaan nabiga ka maqla xadiidan xadiid nafacani allaahu minhu ilaahay xaggiisa ayuu igaga anfacayay bimaa shaaa wuxuu doono an yanfacanii inuu igaga inuu igu anfaco waidaa xadaanii rajulu min asxaabihi haddii uu ii sheegayo nin asxaabtiisa ka mida nebiga uu iiga waramayo istaxlaftuhu waan dhaarin jiray faidaa xalafa lii hadduu ii dhaarto sadaqtuhu waan rumaynayey wainahu xadaanii abuu bakrin abuu bakar baa ii waramay wasadaqa abuu bakrin abuu bakar waa run sheegaye qaala wuxuu yihi samictu rasuula llahi sal l slam yaquulu maa min rajulin ma jiro yudnibu denban dembi dembaabayo uma yaquumu kacayo fayatadaharu dahaaro qaadanayo uma yusallii tukanayo uma yastaqfiru llaha ilaahay dembi dhaaf weydiisanayo ilaa gafara lahu alla waa u dhaafayaa uma qara'a hadihi اlaaya wاladiina idaa facaluu faaxishata aw dalamuu anfusahum dakaru اllah meeshaan ishkaala xadiidkan dhex yaallo ishkaalka dhex yaallana waxay tahay cali ilaa uu ka dhaariya ma aaminaya miya asxaabta bacdi naas marka meeshaan waxay u daliishadaan waxay yihahdaan xadiidu lwaaxid inaan la aqbalaynin dhaartoo ku kabi jiray leeyihin cali dhaarta ayuu kabid uga dhigi jiray lowlaa dhaarta waxba inaan la aqbalaynin warkaasi saxiix maaha aslanna riwaayadan imaamu sanca alimaamu albukhaariyu amiiru lmu'miniina fi lxadiid waaba inkirayba iyada taariikh taariikhu lkabiir juska labaad wuxuu ku yidhi tarjamada oo ninkan asmaa asmaa ibnu lxakam markuu utarj asmaa ibnu lxakam wuxuu yidhi taariikhu kabiirka juska labaad safxada konton iyo afaraad waaye tarjamatu asmaa ibn asmaa ibnu اlxakam wuxuu yidhi walam yurwa can asmaa walam yurwa can asmaa bni اlxakam ilaa hada kan un baa laga wariyey cinda ayb ilaa hada ilaa hada اlwaaxid halkan xadiid baa laga wariyey walam yutaabac calayhi lagumana mutaabacaynin waqad rawaa asxaabu nabiyi sal l slama nabiga asxaabtiisu way wariyeen bacduhum qaarkood can bacdin qaarka kaley ka warin jireen falam yaxlif bacduhum bacdan ismana dhaari jirin laba shay buu marka rabaa inuu cuskado wuxuu leey ninkan maba xadiid badna asmaa qofka kownuhu muqilan inuu yahayna waxay keeneen nooc jarxiyow hal xadiid ama laba ninku hadduu leeyahay macnaheedu ninkaa dabdigiisa aada looma ogaa karo leanna ninku hadduu toban labaatan xadiid keeno waa la ogaan karaa xifdigiisa hal xadiid keliya uu kuu sheegay waana kaa kacay halka xadiid see uga ogaan kartaa dabdigiisa ma fahmi ma la fahmi karo sabab marka jahaalo keeni kara w ta labaadna wuxuu cillo labaad uga dhigay nakaara inay ku jirtaba nakaaraduna waa maxay asxaabta arrintaa hadday tahay arrin sharci ah oo mudarid ah hadday tahay asxaabta kale oo dhan ayaa sameyn lahayd meeqo jeerayna soo martay saxaabi saxaabi ka warinaya xadiid isagoo dhaarinayana lama maqlin isagoo dhaarinayana lama maqlin soo ma fahmaysa marka meeshaa wuxuu leeyahay marka waqad rawaa asxaabu nabiy sal ll l slama bacduhum can bacdi falam yaxlif bacduhum bacdan ibnu xajar laftiisu wuxuu ku sheegayaa uga hadlayaa annukat calaa kitaab ibni salax mabaaxifta saxeixa qala hada xadiidu qad rawaahu shucbatu wagayru waaxidi can cuثmaana bni اlmugiira farafacuuhu warawaahu miscaru wasufyaanu can cuثmaana bni اlmugiira falam yarfacaahu fawaqafaahu khilaafna marka waa kawa ku jira walaa nacrifu liasmaaa ilaa hada اlxadiid warkii bukhaari sooma arkaysa mar halkan xadiid un baan u naqaanaa qala hada qaala xadaanaa cabd bnu xum marka khilaafna weliba waa ku jira taa lafteeda cillo kala way saddexaad qaala xadaanaa cabd bnu xumayd qaala xadaanaa rawx bnu cubaadata can xamaad bni slma can haabiti can anasi can abi طalxata qaala rafactu ra'sii madaxaygan kor u qaaday yowma uxudin fajacaltu anduru waxaan guda galay inaan fiirinayo wamaa minhum ywmaidi axadu qof iyaga ka mida ma jirin maalinkaa mid ilaa yamiidu waa iilanayey oo waa leexanayay yani madaxiisa taxta xajafa taxta xajafatihi gaashaankiisa hoostiisa yani ayb xajafa aturs min annucaasi min ajli nnucaasi lulmo iyo gamaanyo darteed aayadda waa ta-id uma anzla calaykum min bacdi اlgami amanata nucaasa yakshaa طaa'ifata minkum waطaa'ifatn qad ahamathum anfusuhum dadka marka mu'miniintiina ilaahay wuxuu u keenay gamaanyo ayagoo dagaal ku jiro oo waxatar galay baa haddana ilaahay qalbigooda dejiyo iska gam ayaan oo waxaa la yidhaha annucaasu cinda alqitaali amanatun waa amana wa cinda asalaatina waxaa weeyaan min ashayطaan marka wuxuu leeyahay waxaan arkayna mid iyaga ka mida ma arkaynin asxaabta ilaa waa waa leexanaya madaxiisa qalloocanaya fadalika qowlu اllahi tacaala uma anzla calaykum min bacdi اlgami amanat nucaasa qala hada xadiidu xasanu صaxiix qala xadaanaa cabdu qala xadaanaa rawx bnu cubaadata can xamaad bni salamata can hishaam bni curwata can abihi can الzubayri milahu qala hada xadiidu xasanu صaxiix qala xadaanaa yusuf bnu xamaad qala xadaanaa cabdulأclى can saciidi wahuwa bnu abi caruubata can qataadata can anas ana abaa طalxata qaala gushiina waana la daboolay oo hurdaana dabooshay ee gamaayo wanaxnu inaga oo fii masaafinaa safafkeenna ku jirno yowma uxud xadaa anahu wuxuu sheegay kaana wuxuu ahaa fii man hashiyahu nucaasu dadkii ay dabooshay uu daboolay gamaanyada ay dabooshay yowmaidin maalinka qaala wuxuu yidhi fajacala sayfii seefteydu waxay bilowday oy gudagashay yasqutu inay dhacayso min yadii gacanteyda ay ka dhacayso waaakuduhu aan soo qabsanayo wayasqutu min yadii waaakuduhu wadaa'ifat lukhraa qolada kale yow ka wadaa marka munaafiqiinta qoladii kalena almunaafiquuna munaafiqiintii laysa lahum hamun wax hami ah ma aanay lahayn ilaa anfusahum hami kale ma lahayn naftooda bis unbay hami ka lahayn waa dad marka himadoodu ay aada u yar tahay rasuulkii dankama le diintii dankama le waxaba dankama le nafsadooda bis ajbanu qowmin wa arcabuhu hum kahum iyagu ajbanu qowmin weeyaan dad kuwa ugu fulaysan wa arcabuhu ugu argagax badan wa akhdaluhu garabka bixis badan lilxaqi xarab xaqii ay markaa garabku ay uga yani garabkiisi ay ka baxaan yacnii dad marka xaqii garabkiisii ka ka baxaa kuwa ugu badanay ahaayeen qaala hada xadiidun xasanu صaxiix qala xadaanaa qutaybatu qaala xadaanaa cabdulwaaxid bnu ziyaad can khusayfin wahuwa khusayf bnu cabdiraxmaan maa xaaluhu daciif qaala xadaanaa miqsamu qaala qaala bnu cabaas naزlat hadihi اlaayaة wma kana linabiyi an yaqul ay waxay kusoo degtay fii qatiifatin qatiifad xamraa'a gaduudan katiifad gaduudan iftuqidat yowma badrin maalintii beder ba la waayey faqaala bacdu nnaasi dadka qaar waxay dhaheen lacalla rasuula اllahi sal l slam akhadahaa waxaa laga yaabaa inuu nebigu qaatay faanzla allahu alla wuxuu soo dejiyey tabaaraka wa tacaala wamaa kana linabiyin an yaqul nebi uma ahaanin inuu booliyeysto oo wax bililiqaysto nebi sidaa uma ahaanin waxba waxba ma bililiqaysanayo qaala hada xadiidu xasanu غariib waqad rawaa cabdusalaam ibnu xarbin can khusayf naxwu hada warawaa bacduhm hada alxadiida can khusayfi can miqsam walam yadkur fiihi can ibni cabaas qala xadaanaa yaxya bnu xabiib bni carabiy qala xadaanaa muusa bnu ibraahima bni kahiirin alansaariy wahuwa saduuqun yukhdi qaala samictu dalxata bna khiraashin wahuwa alansaariyu almadaniyu saduuqun qaala samictu jaabira bna cabdillaahi yaquulu laqiyanii rasuulu llahi sal l slam nabigaa ila kulmay faqaala lii wuxuu igu yidhi yaa jaabiru jaabirow maa lii araaka munkasiran maxaan kuu arkayaa inaad tahay mid niyad jabsan yani munkasiran muhtaman yani maxaan kuu arkayaa inaad tahay mid murugeysan oo niyad jabsan inaad tahay qultu waxaan idhi yaa rasuul allah rasuul allow istushhida abii aabbahay ayaa dagaalkii uxud ku dhintay oo lagu dilay wa taraka ciyaalan wa daynan deynna waa ka tegay ilmana waa dhaafay qaala wuxuu yidhi nabiga afalaa ubashiruka miyaanan kuu bishaaraynaynin bima laqiya allahu wuxuu alla kala kulmay bihi maaga uu kula kulmayba alleh abaaka aabbaha bimaa laqiya allaahu alla wuxuu kula kulmay bihi maagaba abaaka aabbaha uu kula kulmay wixii ilaahay aabbaha kula kulmay miyaanan kugu bishaaraynayn qaala balaa yaa rasuula allah inaadan ii bishaaraynin iska daay ii bishaaray ile nebigu waa loo waxyoonayaay qaala wuxuu yidhi maa kallama allaahu ilaahay lama hadlin axadan axad qadu hadda ka hor ilaa min waraa'i xijaabin xijaab gadaashiisuu kala hadlay axad ilaahay lama hadlin xijaab gadaashiisuu kala hadlay wa axyaa abaaka alla aabbahaa wuu soo nooleeyey fakallamahu wou la hadlay kifaaxan si bareer ah nacam aabbahaa ilaahay intuu soo nooleeyey buu si cad ula hadlay wa qaala wuxuu yidhi yaa cabdii addoonkeygii tamana bal wax tamani jeclow tamana calaya korkayga ku tamani ucdika ku siiyee qaala wuxuu yidhi yaa rabbi rabbiyow tuxyiinii waa inoolaynaysaa fa uqtala waa la idilayaa fiika adiga dartaa haaniyatan mar labaad qaala rabbu tabaaraka wa tacaala rabbi wuxuu yidhi inahu qad sabaqa minii waxaa iga hormartay anahum laa yurjacuun dadka hadday dhintaan inaan adduunyada lagu celinaynin qaala waunzilat hadihi alaayatu baa la soo dejiyey walaa taxsabana aladiina qutiluu fii sabiili illahi amwaata ilaahay jidkiisa kuwa lagu dilay ha u malayninina inay dhinteen amwaad ay yihiin yacnii dabcan adduunyadii waa ka tageenoo kusoo laaban maayaan laakiin qabrigaa ay ku jiraan sida ay u nool yihiin iyo xadiidka dambe ayaa ka warrami doona xadiidkan marka dhowr waxyaabood baa laga qaadanayaa maxalushaahidka aayadda tafsiirkeeda u keenay waxaa kaloo laga qaadanayaa qofka shahiidkaa fadliga uu leeyahay ilaahay agtiisa waxaa kaloo laga qaadanayaa ilaahay min sifaatihi waxaa ka mid a anahu yukallimu cibaadahu ilaahay addoommadiisa inuu la hadlayo hadduu doono iyo cidduu doono inuu la hadlaayo maxaa yeeley haddan yacni jaabir aabihii nebigu wuxuu sheegay inuu la hadlay allah la hadlay annaga ma dhihi karna maya ilaahay lama hadlin oo haddaan dhahna ilaahay lama hadlin macnaheedu nebigaan wax ku beeninaynaa waa khatar ayb nimankan marka nusuusta ka dhuunto iyagu waxay yidhaahdaan xadiidkan oo kale waxaas masaladaas weyn oo ilaahay sifaadkiisa ah horta sideedaba xadiid maba laga qaadan kara xadiid aaxaada maxaa noo soo arkay ay leeyihin inaga waayahay haddii mutawaatir waxaa kusoo arooraan ka waran iyo aayad qur-aan wakalama allahu muusaa takliiman iyo waa ta'wiilinaynaa hada qaanuunuhum qaanuunkoodu sidaa waaye marka waa nin marka ciyaaraya waayo nusuusta ku dheeldheelaya lianna aayaddiina wuxuu leeyahay ani meelaan uga baxsana xadiidkii nebigana waaba iska diidaya isaga haddaad aragtaan yacni mutakalimiinta warkooda qaarkiis haddaad akrisaan kuwani waxaad isleedahay muslimiinba kuwaan show see loo yiri yani sida dhiiranaanta ay nusuusta ku qaabilayaan iyaga laakiin waxaa ka raayay ibnu siina ninkii hore u bilaabay baabkan ibnu siina isagu wuxuu dhihi jiray waxaan qur-aanka ku yaallo dhanba iyo iyo waxaan nebigu uu sheegaye iyo kulluhu wax oo xaqiiqa leh maba aha wax xaqiiqo ah oo ka jira male maxaa dhacayaa la yidhi in laysu soo nooleynaya qiyaamaha iyo adduunka iyo male me wuxuu yidhi waxaasoo dhan dadkan caamada ah haddii aan saan wax loogu sheegin adduunyadani nolol fiican ku noolaan maayaan waxbay dulminayaan waxbay dilayaan marka si ay uga joogaan waa lagu cabsiinayaa marka aakhiradan ee aakhirada maba jirtuu leeyahay ee dadkan caqliga gaabane caamada haddaan loo sheegin sidaan horay u soco lahaayeen ee dadka caqliga lena iyagu noloshooda caqligooday ku dabaranayeen marka isaga macaadkiina waa inkira nusuusulmacaad ee shara sharaaicdiina waa inkiray isaga sifaad asmaa sifaadna waa inkiray kuwaan xoogaa yar mutakalimiintan way kasoo soko mareen oo waxay iyagu leeyihiin innaga nusuusulmacaad kuma dhacna inaan inkirno qiyaama waa jirtaa janna waa jirtaa naar waa jirtaa laakiin wixii ku saabsan baabul asmaa sifaat iyo wixii caqligu fahmi waayo ha layska awilo caqliga ha laga hormariya naqliga adu qaanuun kulli waxa la yidhaha faqruraazi asaasu taqdiiska ugu sameeyey bay qabaan ee ibnu siina marka wuxuu leeyahay idinku ama inaad meel raacdaan waa dadkan ahlu xadiidka ah ee iyagu caqaa'idkooda ka qaadanayo qur-aanka iyo sunnada raaca oo waa la fahmayaa ahlulxaqaa'iqa iyo dadkan ahlu ahlu daahirka amase waxaa weeyaan waxaan oo dhan marka dhinac la mara laakiin nusuustan aada diideysaan lama awili karo aada leedihiin nusuusulmacaad taasaaba ka dhib yar in la awilo buu leeyahay middaan alasmaa sifaatkan idinka aada awileysaan marka xujaj iyo tatahaafad oo iyada dhan marka daaddaadanayso waayo nin kusoo ugu jiro ugu jirana marka dambe shaki iyo xayro iyo waa wareer ku dambeynayo unbay iska noqoneen qala hada xadiidu xasanu gariibu min hada lwجhi walaa nacrifhu ila min xadiidi musa bn ibrahim qala warawaahu caliy bn cabdاllahi اlmadiniy wagayru waaxidi min kibaari ahli اlxadiidi hada can musa bn ibrahim waqad rawaa cabdullahi bn muxamed bn caqiil can jaabirin shayئa min hada ayuu wariyey qala xadaثna بn abi cmr qala xadaثna sufyaan can اlacmash can cabd llahi bni murata can masruuqi can cabdillahi bni mascuudi anahu suئila can qowlihi wlaa تxsabana اladina qutiluu fi sabiili اllahi amwaata bal axyaaء cinda rabihim faqaala wuxuu yihi amaa inaa anagu qad saأlna can dalika waan su'aalnay faأhbirnaa waxaana loo sheegay ana arwaaxahum shuhadada arwaaxdooda fii dayrin shimbir dhexdii inay tahay khudrin cagaaran shimbiro cagaaran tasraxu fi ljannati jannaday daaqaysaa xaysu shaaad meeshay doonto wa ta'wii waxay u dunmaysaa ilaa qanaadiila faynuusiyo mucallaqatin la suray bilcarshi carshiga lagu suray faطalaca ilayhim rabuka rabbigaabaa fiiriyey iطilaacatan halmar fiirin faqaala wuxuu yidhi hal tastasiiduuna shay-an faasiidakum war ma kororsanaysaan ma baryaysaan ma rabtaan aan idiin kordhiye qaaluu waxay yidhaahdeen rabbanaa wamaa nastasiidu maxaan kororsanaa wanaxnu fi ljanna jannadii baan ku dhex jirnaa nasraxu xaydu shi'naa meeshaan doonaan daaqaynaa uma dalaca ilayhim athaaniyata mar labaad buu soo fiiriyey faqaala hal tastasiiduuna shay-an faasiidakum falamaa ra-ow markay arkeen annahum laa yutrakuuna inaan la dhaafaynin qaaluu waxay yidhaahdeen tuciidu arwaaxanaa arwaaxdeennii baad ku celinaysaa fii ajsaadinaa jirkeenna xataa narjica ila addunyaa ilaa aan addunyadii u laabanno fa nuqtala fii sabiilika maratan ukhraa jidkaaga markaana lagu dilo mar kale qaala xadaana tanna marka waa sidii ay jannada ugu jireen iyo ama ay u noolaayeen qaala xadaana bnu abi cumar qaala xadaana sufyaan can caطaa bni saa'ib can abi cubaydata can ibni mascuudi midlahu wazaada fiihi watuqri'u nabiyanaa nabigeenna waxaad naga gaarsiinaysaa canaa xaggeenna asalaama salaan watukhbiruhu waxaa u sheegaysaa allow an qad radiinaa ina laga raalli noqday warudiya canaa an qad radinaa inaan raalli noqonnay warudiya canaa lagana na lagana raalli noqday meeshan marka sheekh cabdiraxmaan ibn yaxya almucalimi wuxuu u daliishadaa tadbiirka haybiga allah iskale keliya waxaa la yidhaha atadbiir alghaybiyu tadbiir haybi maxaa la yidhaha ninkan caalamulbarzakhu joogaa kan kanna wuxuu joogaa caalam ddunyaa say war u kala heli karaan ilaahay unbaa war kala gaarsii kara ninkan marka qabriga ku jiro warkiisa cid intay soo qaaddo midkaan nool u keenayso can dariiqi lwaxyi de nebigu waa kuu keeni karaa isaga waa loo sheega waa loo waxyoonaya yaa u waxyoonaya allah soo ma fahmin midkan kale isaguna sidoo kale adduunyadan joogo wixii marka war uu xaggaa inuu gaaro ou rabaa alla unbaa gaarsii kara haddii maxaa yeelay haddii qofkan intaad u qayshato qof qabri ku jira hadaad intaad joogso dhahdo aad dharbaaxdo qabrigii oo istaagi tira joogso maanta waa lagu yimid wax qabo inuu qofkaasi intuu kula hadlo ama uu ku yidhaha warardo iska tag waxbaa kuu qabtay ama waxbaa kuu soo socdo inuu ku yidhaha suuragal maaha maxaa yeelay ilaahay baa middaa iskale hadday suuragal arrintaa ama ay tahayna yacni ama ay dhacdayba ama ay dhacayso qoladan shuhadada oo ilaahay agtiisa sharafkan ku leh maynan dheheen ilaahow nebigaaga salaan naga gaarsii maynan dheheen ee ayagaa u diri lahay soo maaha qabriay uga soo tuuri lahay oo usoo diri lahay laba nololay kala joogaan ma isu diri karaan weli iyo hadday noqotona de dadkan wax ka welisan ma leh oo shuhadada ilaahay agtiisa qiimahaanayba ka leeyihiin oo waxaad doontaan tamaniya ayaa la leeyahay marka meeshaa waxaa laga qaadanayaa buu leeyahy isaga tadbiirka haybiga allah iskale saa darteed rijaalulgeyb wax la yiraa oo la kacsado ama loo qayshado iyo dhib markuu jiro ama adiga itisaal kula soo yeelan karto markay adduunyadan ka baxaan ka gadaale ma leh isku daalin ayb qaala hada xadiiu ayb qaala hada xadiiثu xasan qaala xadaثana bnu abi cumar qaala xadaثana sufyaan can jaamicin wahuwa bnu abi rashid jaamic bn jaamic ibnu abi rashid alkahiliyu الsayrafiyu hiqat faadil wcabdilmalik bni acyan saduq shiiciyu lahu fi صaxiixayn xadiiث waaxid mtaabacata can abi waa'ilin can cabdillaahi yablugu bihi nabiya sal l slama qaala maa min rajulin qof ma jiro laa yu-addii zakaata maalihi aan gudanaynin ilaa jacala allahu yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha wuxuu yeelayaa fii cunuqihi luquntiisa shujaacan mas uma qara'a calayna misdaaqahu buu noo aqriyay min kitaabi illahi walaa yaxsabana aladiina yabkhaluuna bima aataahum allahu min fadlih alaaya wqaala marata qara'a rasuulu lahi sal l slam misdaaqahu sayuطawaquuna maa bakiluu bihi ywma alqiyaama wixii ay ku baqiileen baa lagu duuduubaya qaala waman iqtadaca maala akhiihi lmuslim qofkii goosto biyamiinin dhaar ku goosto ku qaato laqiya allaha wahuwa calayhi hadbaan ilaahay buu la kulmayaa isagoo u caraysan uma qara'a rasuulu lahi sal l slam misdaaqahu min kitaabi illahi ina aladiina yashtaruuna bicahdi illah qala hada xadiidu xasanu صaxiix wamacnaa qowlihi shujaaca aqraca yacni xaya abeeso qala xadaana cabd bnu xumayd qala xadaana yaziid bnu haaruun wasaciid bnu caamir can moxamed bni camrin can abi slma can abi hurayrata qaala qaala rasuulu lahi sal l slam ina mawdica sawtin jeedal booskiis fi ljannati jannada dhexdiisa khayru min addunya wamaa fiiha buu ka khayr badan yahay iqra'uu in shi'tum faman zuxzixa can اnnaari waudkila اljannata faqad faaz ayb wama alxayaatu اdunya ila mataacu اlguruur qaala hada xadiidu xasanu صaxiix qaala xadaana alxasan bnu muxamedi الzacfaraaniyu qaala xadaana xajaaj bnu muxamed qaala qaala bnu jurayji ahbaranii bnu abi mulaykata ana xumayda bna cabdiraxman bni cawf ahbarahu ana marwaana bna alxakm qaala idhab tag yaa raaficu raaficow raafico marka yaa waayo libawaabihi waa mid marka iridda u joogi jiro waaridihiisa ka mid ahaa ila bni cabaasin utag faqul lahu waxaa ku tiraa lain kaana haddii uu ahaanayo kullu mri'in qof kasto oo farixa ku farxay bimaa uutiya wixii la siiyey wa axabba jeclaystay an yuxmada in la ammaano bimaa lam yafcal wuxuunan samayninna in lagu ammaano jeclaysto hadduu yahay mucadaban mid la cadaabayo lanucadabanna ajmacuun kulligeenba waana la cadaaban aayaddii marka wuxuu rabaa laa taxsabana la falaa taxsabanahum bimafaazati min alcadaab laa taxsabana aladiina yafraxuuna bima aatow wayuxibuuna an yuxmaduu bima lam yafcaluu falaa taxsabanahum bimafaazati min alcadaab markaase wuxuu u qaatay qofkii wixii la siiyeyna ku farxay wax uunan samayninna in lagu ammaano jecel nin kastaa waa jecel yahay in layska ammaano iyaaba fakanayuu yidhi marka aayaddu isagu saa u fahmay faqaala ibnu cabaas ibnu cabaas wuxuu yihi maa lakum walihadihi اlaaya oo maxaa iskiin galay idinka iyo aayaddan inamaa unzilat hadihi hadihi fi ahli اlkitaab uma tala bnu cabaas wuxuu akhriyey waid akhada allahu mihaaqa aladiina uutuu lkitaaba latubayinunahu linnaas yani aayaddii ka horreysay ayuu akhriyey iyo aayaddan labadooda marka hal siyaaqay ku socdaan waa u saxay marka watala wuxuu akriyay laa taxsabana aladiina yafraxuuna bima aatow wayuxibuuna an yuxmaduu bima lam yafcaluu maxay la yimaadeen dadkan marka maxayse rabaan in lagu ammaano yahuud waxay la imaadeen nebiga sifadiisay inkireen waa qariyeen markay ka tageenna waxay rabaan in la ammaano la yidhaha war nimankaa niman cilmi badan waayo waa kaasa ayb qaala bnu cabaas wuxuu yihi sa'alahum nabiyu sal l slam nabigaa su-aala can shayin arin fakatamuuhu way qariyeen wa akhbaruuhu bigayrihi bayna ugu warrameen fakharajuu waa baxeen waqad arowhu iyagoo tusay nebiga an qad akhbaruuhu inay u sheegeen bimaa sa'alahum canhu wixii uu su-aalay wastaxmaduu ammaan ayay ka dalbeen bidaalika arrinkaas sababkiisay ammaan ay ku dalbeen ilayhi nebiga xaggiisay ammaan kaga raadiyeen haddana ficilkaa xun wa farixuu waxay ku farxeen bimaa uutuu waxaa la siiyey oo waa maxay min kitmaanihim ah qarinta waxaan ay qarinta ay qariyeen marka aayadda dabcan bimaa uutuu ma aha bimaa atow atow iyo uutuuna farqi baa u dhexeeya ataa iyo aataa sow farqi uma dhexeeya ataa waa yimid waayo aataana waa siiyey waay aayadda marka hadda qiraa'adan bimaa atow waayo waxay la imaadeen tafsiirka ibnu cabaasna wafarixuu bimaa uutuu buu leeyahay uutuu waxaa laga bixiyey waa mabni lilmajhuul oo aataa ah soo ma garan meeshaas marka de qiraaa sidaas noqonaysa taasuuna marka isaga hadda ku wadaa tafsiirka wafarixuu bimaa uutuu min kitmaanihim ah qarintooda wamaa sa'alahum canhu iyo wixii uu su-aalay qaala hada xadiidun xasanu gariibu صaxiix yah yah min kitmaanihim waayo nusaqa qaar min kitaabihim waa qoraya waa khata laakiin waa min kitmaanihim waxay ku faraxsan yihiin waa qarinta waayo de kitaabka maaha ayb marka meesha hadda waxaad ka garanaysaa qofku qur-aanka fahamkiisu inuu u baahan yahay siyaaqa iyo sibaaqa iyo sababu nusuulka iyo aqoon carabiya loo yeesho iyo tafsiirku marka culumta ugu dhibka badan uu ku jiraan oo qofka laga yaabo inay ka qaadato waqti dheer haddana uunan aad natiijo uga gaa natiijo waxaan ujeedaa aayadda ee uu baaraya marka in natiijo uu boqol kiiba boqol fahma inuunan helin waa suuragal ibnu taymiyaba wuxuu leeyahay mararka qaar waxay soo mari jirtay boqol aayad baan waxaan ka daalacanaa boqol tafsiir uu leeyahay weli waxbaa iga maqan uu leeyahay qur-aankii hadda wuxuu iska noqday marka wax marka afkaas un looga cayaaro nin walba aayadda la boodaa ama waxbuu la boodaa kii laga yaabo xaraftan saana loo godaa saana loo kordhigaa labar la baraba horew la boodaa qalabkiisa hore u qaadanaa marka hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina mxamed